بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله waxaynu ku dhex jirnay kitaabkii aclaamu sunnat almanshuura sharxii iyo tacliiqii aynu ka bixinaynay casharkaani waa casharka boqol iyo toddobaatan iyo saddex waxaana ku sharaxaynaa su-aasha boqol iyo soddon iyo sideed sheikhu raximahu llahu tacaala alxaafid alxakami markuu ka soo baxay arkaantii uu inoo tirinayey alruknu alkhaamis markuu ka soo baxay oo ahaa aliimaanu bilyowmi alaakhir ayuu waxa uu bilaabay aliimaanu bilqadar ruknigii lixaad ayuu bilaabay marka sidii uu arkaantii hore u soo sharaxay ayuu ruknigaana u sharaxayaa oo su'aal walba adiladeeda iyo say u qeybsanto u tilmaamaya su-aasha boqol soddon iyo sideed waxa uu yidhi shiikhu maa daliilu liimaani bilqadar jumlatan maxaa mar daliil u ah aliimaanu bilqadar jumlatan ay duuduub iyadoon la tafsiilin oon la kala dhigdhigin maxaa loo deliishanaya jawaabta shiikhu waxa uu deliishaday lix aayadood iyo saddex xadiid marka insha allahu aayadahana cashar baan ka dhigaynaa axaadiidtana cashar baan ka dhigaynaa aayadaha ayaa soo horeeya aayadda koowaad waxa uu deliishaday shiikhu qowluhu tacaalaa wa kaana amru llahi qadaran maqduura waa aayaddii fi suurati alaxzaab qisadii zayd ibni thaabit oo nebigu markii hore qabla alislaam wiil ka dhigtay oo la odhan jiray zayd ibni muxamed markii islaamku yimid oo la joojiyey tabanigiina waxa weeye la xarimay waa tii madiine markii la tegey ayuu nebigu wuxuu u guuriyey zayd zaynab binti jaxash oo nebiga eededi dhashay markuu u guuriyey ayuu kabacdi kala tageen markuu zayd marka uu oo zaynab ay kala tageen oo furay ayaa allah subxaanah wa tacaala nebiga u guuriyey oo nebiga ayaa u guuriyey zawajnaakaha baa lii annagaa kuu guurinay baa lii sababtu maxay tahay waxaa la baabi'inayey caqiida ay aaminsanaayeen oo ah ilmihii laga dhigtay tamanni inuu yahay ilmihii aad dhashay oo kale oo gabadhii uu guursaday aad u tahay waarid oo aan la guursan karin taasaa laga saarayay meesha marka markay ka hadhadleen baa markaa ilaahay wuxuu soo dejiyey aayadihii maa kaana cala annabiyi min xaraj fii ma farada allahu lah sunnat allahi fi aladiina khalow min qablu wa kaana amru allahi qadaran maqduura nebiga dushiisa dhib kuma aha wixii ilaahay ku waajibiyo iyo nebiyadii ka horreeyeyba sunnatallahi fi aladiina khalow min qabl ay ambiyadii ka horreysay nebigaba wixii lagu waajibiyo dhibaato kuma ahayn wa kaana amrullahi amarka ilaahayna wuxuu noqday ay qadarta allaah uu qadaray wa kaana amrullaahi qadaran maqduura ay kaa'inun laa maxaala wixii allaah uu qadaray way ahaanayaan waa maa shaaa kaan wamaa lam yasha lam yakun wixii allaah uu doono waa dhacayaan wixii allaah uu dooninna ma dhacayaan koomkan ilaahay isagaa iska leh isaga ayaana maamula suu doonana waxa weeye ugu tasarufaya idan aayaddaa waxaa inoo caddaysay wax walba qadar rabi inay yihiin oo ilaahay jaangooyey kabacdi markaa zaynab inti shaxash waxay ka mid noqotay ummahaatulmuuminiin nebigaana guursaday waana biqadar illaah arrintiina halkaasaa lagu joojiyey oo carabta ay aaminsanaayeen oo caqiidadaas meesha waa laga saaray marka waxay deliil u tahay aayaddaasi wixii ilaahay uu doono oo koomkan waxa weeye uu isagu qadaro inay dhacayaan oon cid celin karta jirin aayadda labaad oo shiikhu deliishaday waxa weeye qowluhu tacaalaa liyaqdiya allaahu amran kaana mafcuula soo qaatay macal shaahidkii laakiin aayaddu waa aayadda waa ka dheerayd intan waa fii suurati alanfaal waa qisatu bader allah waxa uu yidhi id antum bilcudwati addunyaa wa hum bilcudwati alquswaa waarakbu asfala minkum macnaha markii aad haydeen dhinacan madiino soo xiga ee iyagina mushrikiintiina ay dhinacaa kale oo maka xiga ahaayeen xus macnaha warakbu waa safarkii uu waday abu sufyaan asfala minkum ay dhinaca badda xeebta ayuu maray allah waxa uu yidhi walow tawaacadtum lakhtalaftum fi lmiicaad haddaad ballami lahaydeen ood ku ballami lahaydeen dagaal waxa weye qaar unbaa ka bixi lahaa ballanta oo waxa weeye ma ay dhacdeen maxaa marka saan loo sameeyey walow tawaacadtum lakhtalaftum fi lmiicaad walaakin liyaqdiya allaahu amran kaana mafcuula ilaahay wuxuu saa u yeelay oo idinka oon ballamin kadis la isugu kin keenay oo aad u dagaalanteen allaah inuu xukumo arrin isaga agtiisa waxa weeye dhacaya allah uu qadaray walaakin liyaqdiya allaahu amran kaana mafcuula ay maqduuran arrin la qadaray inuu dhaco oo macnaha beder la isugu yimaado oo ilaahay islaamkii muujiyo oo gaaladii laga adkaado ayaa qadarayd qadartii baa ku timaadeen marka liyahlaka man halaka can bayinah wa yaxyaa man xaya can bayinah si uu u halaagsamo kii halaagsamayaa bayina can bayina ay waadix isagoy u tahay xaqi iyo baatilkii u kala cad yahay oo ogaaday awoodda ilaahay oo nebigaani inuu yahay nebi ilaahay wato oon laga hor imaan karin kii noolaanaya oo mu'minana uu ku noolaado yaqiin cad oo waadixa oo uu adilla waadixa oo waxa weeye ku sugan yahay aayaddaa marka waxay ka hadlaysay macnaha beder xaalkii u dhacay wax lagu ballamay ma ahayn safar meesha marayey oo abuu sufyaan watay ayay nebiga iyo saxaabadu dooneen inay ka faa'iidaystaan laakiin allah wuxuu qadaray in inta la isku yimaado waxa weeye halkaa gaalada lagu jebiyo ayuu allah qadaray siduu allaah u qadaray bayna u dhacday oo cid ka hor istaagi kartay ma jirin wa aayadda saddexaad oo shiikhu daliishaday waa fii suurati annisaa waxa uu yidhi allah wa kaana amrullaahi mafcuula aayadda waxaa ka horraysay yaa ayuha aladiina uutuu lkitaaba aaminuu bima nazalna musadiqan lima macakum min qabli an nadmisa wujuuhan fanaruddaha cala adbaariha ow nalcanahum kamaa lacannaa asxaaba asabt wa kaana amru llaahi mafcuula waxa weeye markaa rumeeyaa la yidhi intaan ciqaabaydu ku dhicin oo aan wejiyadiinna la bedelin ama aan naclad idinku dhicin hadda rumeeya ahlu kitaabkii baa lala hadlayay arrinka ilaahayna waa arrin dhacaya ood ma hor istaagi kartaan wixii allah qadaray way dhacaysaa oo diintan iyo nebi maxamed ilaahay baa saan u qadaray mana ka hor imaan kartaan ee hadda rumeeya weeye intaan dhibaataida ku dhicin aayadda afraad oo shiikhu daliishaday fi suurati taqaabun qowluhu tacaala maa asaaba min musiibatin ila biidn illaah waman yu'min billaahi yahdi qalbah wallahu bikulli shayin caliim tanna waa sidoo kale maa asaaba min musiibatin wax idinku dhacaya ma jiraan aayad kale fi lardi walaa fi sama waxa weye maa asaaba min musiibatin fii anfusikum ayay aayad kale ahayd macnaa naftiinna xataa wixii dhibaataa idinku dhaca dhulka wixii dhibaataa ka dhacda waxa weeye wax kasta ilaahay baa qadaray ha min qabli an nabra'aha macnaa wax alla wixii idinku dhacaya waxaa la qadaray intaan lagu abuurinba ayaa la qadaray sidaa daraaddeed markaa u hoggaansan qadarta rabbi waman yu'min billaahi yahdi qalbah qofkii markaa rumeeya oo qadarta ilaahay rumeeya qalbigiisa ayaa ilaahay hanuuninaya wuxuu yidhi cabdullahi ibni cabbaas ay markuu hoosirayo maa asaaba min musiibatin ilaa biidni illaah ay bimashii'atihi waxa weeye wa qadarihi qadartiisa iyo mashiicadiisa ay waxba ku dhacayaan waman yuumin billaahi yahdi qalbah qalbigiisa ayaa allah hanuuninayaa wuxuu ogaanayaa inay tahay arrintaani qadar allah subxaanah wa tacaala xaggii ka timid ajar iyo wanaag buu ixtisaab buu la imaanayaa wanaag buu markaa ka helaya aayadda shanaad oo shiikhu daliishaday waa qowluhu tacaalaa waxa weeye wamaa asaabakum yowma altaqa aljamcaani fa biidn illaah tanna waa uxud bay ka sheekaynaysaa dagaalkii uxud oo waxa weeye mushrikiintu soo duuleen oo madiino la isugu yimid ayay aayaddaasina ka sheekaynaysay ay qadar rabbi bay ahayd wixii ida asiibay qaar baa dhintoo shahiiday qaar baa dhaawacmay qaar baa waxa weeye wax walbaa dhacay halkaa markaa biqadarillaahi bay ahayd oo waxa weeye ummadda muslimiinta ayaa la tarbiyeynayay oo la tusayey maalin walba iyagu guusha iskama leh ee waxa weeye waa waa tilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas marka sidaa daraaddeed inay u hoggaansamaan shalay beder markii ay wanaagga heleen maantana dhibaata dhacday marna wanaagga iyo farxadda waxaa la rabaa waa wanaag inaa ka shukri naqdid markii dhibaata dhacdana inaad sabirtid oo waxa weeye aad markaa allah u sabirtid ayaa la rabaa oo sabir la timaadid aayadda lixaad baa sii waadixinaysa oo waxa weeye aayaddii fii suurati albaqara allah uu yidhi oo waxaa ka horreysay aayaddan isagu shiikhu macalshaahidku ka soo qaatay aladiina idaa asaabatum musiibatun qaaluu inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun waxaa ka horreysay walanabluwannakum bishayin min alkhawfi waljuuci wa naqsin min alamwaali waalanfusi wathamaraat wa bashir asaabiriin waxaan idinku imtixaamaynaa waxa weeye cabsi iyo dhibaato faqri xoolaha oo yaraada mirihii iyo beerihii oo naaqusa dadkii oo dhinta waxaaso dhan baa laydinku imtixaamayaa laakiin wabashir asaabiriin man hum aladiina idaa asaabatum musiibatun qaaluu inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun waa kuwa masiibadu ku dhacaysa saabiriintu waxa weeye waa kuwa markii dhibaata ku dhacdo yaraada inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun ilaahay baanu xaggii u noqonaynaa ilaahay baana naleh inna lilaah annagu ilaahay baan u sugnaano ilaahay baana leh wa innaa ilayhi raajicuun xaggiisaana u noqonaynaa ee waxa weye macnaha sabir iyo wanaag waa allah waxau yidhi ulaa'ika calayhim salawaatu min rabbihim wa raxma wa ulaa'ika hum almuhtaduun kuwaasi waxay leeyihiin waa salawaatu min rabbihim ay hanaa allah ammaan u ammaanayo wa raxma naxariis u naxariisanayo wa ulaa'ika hum ulmuhtaduun ay adduunkana iyaga hanuunsan aakhirana wanaaggaas ayay leeyihiin marka waxaa la rabaa qofka markii dhibaata ku dhacdo sidii xadiidkii umu salama uu nebigu tilmaamay markii qofku uu yaraado haddii masiiba ku dhacdo waxa weeye allaahuma ajirnii fii musiibatii wakhluf lii khayra minha ducadaasaa nebiga ka maqlay bay tiri oo odhanaya qofkii dhibaata ku dhacdoo yaraada ilaahow waxa weeye ajar iga sii masiibadan wanaagna iigu beddel oo ka khayr badan ilaa ilaahay wuxuu ugu beddelaa wax ka wanaag badan abusalama oo ninkeedii ayaa dhintay markaasay xadiidkii xusuusatay markaasaan waxaan isiri bay tidhi oo ma nin abusalama ka khayr badan xagee ka helays kabacdina xadiidkii baan akhriyey bay tidhi oo waan aaminay ilaahay nebi maxamed oo ka khayr badan buu iigu beddelay bay tiri idan lixdaa aayadood marka aayadda ugu horraysaa waa fii suurati axzaab oo macalshaahidka uu ka soo qaatay wa kaana amru llaahi qadara maqduura aayadda xigtana waa fii suurati anfaal uu ka soo qaatay macalshaahidka liyaqdi allaahu amran kaana mafcuula aayadda xigtana waa fii suurati nisaa oo saddexaad wa kaana amrullaahi mafcuula uu macalshaahidka ka soo qaatay aayadda afraadna waxa weeye waa maa asaaba min musiibatin ilaa biidni illaah fii suurati taqaabun aayadda shanaadna waa aali cimraan wamaa asaabakum yowma altaqa aljamcaani fa biidni illaah aayadda lixaadna waa fii suurati albaqara uu ka soo qaatay aladiina idaa asaabatum musiibatun qaaluu inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun marka lixdaa aayadoodba waxay kutusayaan alqadaa waalqadar wixii ilaahay qadaro inay ahaanayaan oo waxa weye meesha culummada ay ka yidhaahdaan waxa weeye maa shaaa kaan wamaa lam yasha lam yakun adduunkan wax alla wixii allaah uu doono unbaa ahaanaya oo dhacaya innaguna waxaynu dooni karna ma jidha wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaa allah idan wax walba waa taxta mashii'ati illaah wa iraadatii wa qadaa'ihi wa qadarihi marka axaadiitana gaar baan ka dhigaynaa walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin
Stop.